بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كدب waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwaab iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharixii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed bin ibraahim al sheekh waxaan kusoo jirnay baabkii sagaalaad oo ahaa baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati talab isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo cilmiga raadintii iyo sida cilmiga loo dalbo waxaan soo gaarnay xadiidkii boqol iyo shan iyo tobanaad wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alle wuxuu yihi man uftiya bigayri cilmin qofkii loo jawaabo cilmi la-aan oo qofka jawaabayo uu ku jawaabo cilmi la-aan isagoon kitaabkii iyo sunnadii iyo waxba ka haynin iyo istidlaal saxiixa ee ka xishoonaya inuu yidhaha waxaan garan maayo oo madaxtinimadiisa ilaashanaya saa loogu jawaabo kaana ismuhu dembigu wuxuu fuulaa calaa man aftaahu qofkii iftooday ee qofkii isagu wax weydiiyey ee miskiinka ahaa dembi kama saarna laakiin qofkii qaladka ku jawaabay yaa dembigu saaran yahay marka maadaama isagu qof uu cilmi ku malaynayo oo uu arkay dadkii oo wax weydiinayo oo ama lagu yidhi qofkani waa qof darajahaas gaaray oo mufti ah hadduu wax weydiiyey dee khaladka waxaa iskale kaas caalimkaa iskale waase goorma waa marka khaladkaasu aanu ku dhicin ijtihaad ama ijtihaadu ku dhacay laakiinse qofka ijtihaaday laftiisu ijtihaadka xaqiisi ma aanu siinin oo waktiguu u baahnaa iyo hadduu u baahnaa inuu culamo kale la tashada iyo ma aanu sameynin marka waxaa la iska reebayaa in dadkii loo jawaabo cilmi la-aan waxaa kaloo jirta riwaayo dhahaysa man aftaa bigayri cilmin qofkii cilmi la-aan jawaaba kaana ismuhu calaa man aftaahu dembigu wuxuu fuulayaa qofkii u ogolaaday inuu dadka u iftoodo oo mufti ka dhigay marka dowladdii iyo mas-uuliyiintii laftoodii xil baa ka saaran inay iska hubiyaan dadka fatwada iyo loo dhiibaayo inay iska hubiyaan dadka fatwada iyo loo dhiibaayo sababtoo ah dembi fara badan baa ka dhalanaya marka jahli lagu iftoodo qofkii marka qof aan ahal ahayn isagu wax weydiiyana qof aan culamo ahayn wax weydiiyana isaguna dembiga waxbuu ku yeelanayaa oo dadka qaarkood baa waxay u maleeyaan qof kastay weydiiyaanba haddii masalan siday rabeen ay helaan oo kale inaanu dembi iyaga saarnayno kii wax la weydiiyo un ay fuulayso taasina sax maaha oo marka dadka wax la weydiinaya waa in taxari la sameeyo iyo dadaal iyo iska hubin oo aan qof walba oo iska hadla aan wax la weydiin waman ashaara calaa akhiihi walaalkiisii muslimka ahaa qofka u ishaara arrin oo tala siiya biamrin amar buu tale ka siiyey yaclam uu og yahay isagu ana arushda sidii wanaagsanayd fii gayrihi waxa uu sheegay waxaan ahayn inay ku jirto faqad khaanahu walaalkiis waa uu khiyaanay de khiyaanadu asal ahaan amaanada ayay gashaaye dee xaqii uu kugu lahaa yaad wax ka nuqsaamaysa marka khiyaanay noqonaysaa ile walaaltinimada xaqeedu waa in laysu naseexeeyo xadiidkii muslim uu wariyey waxaa ku jiray xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun qofka muslimka ahi qofka kale muslimka ah xaqa uu ku leeyahay waa waa lix waxyaabood waxaa kamid ahaa marka waida stansaxaka fansax lahu haddii uu ku naseexo weydiisto ou naseexo kaa dalbo oo arrin kaala tashado fansax lahu sidii ugu wanaagsanayd ugu naseexee ile naseexadu waa wax la barax tiro ee saafiga ah marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaaba inay naseexadu ay waajib tahay in qofki sidii wanaagsanayd loo sheego lagula taliyo inay waajib tahay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan wariyey baabka uu ku wariyena waa maxay waa sunankiisa ma og tahay yani xadiidkan abu daawuud baa wariyey oo sunankiisa ku wariyey baabka uu ku wariyeyna waa baabu tawaqi fi lfutya waa iska ilaalin la iska ilaaliyo futyadii iyo fatwadii wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu la macno yahay hadalkii alle ee oo alla uu yidhi walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi alkadib hadhihinina waxaa afafkiinu ay ku hadlaayaan oo beenta ah dartii ha u dhihinina haadaa xalaalun wa haadaa xaraam waxani waa xalaal waxanina waa xaraam iyadoo wax cilmiga aan la haynin wax daliila aan la haynin maxaa saa u yeelaysaan waa litaftaruu cala allahi alkadiba inaad alle ku been abuurataan ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba kuwa alle ku been abuurtaa laa yuflixuuna ma liibaanaan adduun iyo aakhiraba taasina waxay caddaynaysaa khatarta ay leedahay in la yidhaahdo waxani waa xalaal waxanina waa xaaraan waxaana aada muhiim u ah inuu qofku ka digtoonaado arrinkaas oo aanu go-aaminin in waxani maaragtay ay sax yihiin oo xukunka alle ay yihiin haddiiba waxay yihiin masaa'il khilaafi ah ama wax lagu ijtihaaday wixii aanu daliilku wixii aanu daliilkiisu u caddaanin inuu macnaha oo ijtihaad iska ah inuu yiraa allah saas yiri iyo wax noocaas oo kalaa ma ah ama sharcigiiya saas qaba oo rasuulku sala allahu alay slam ninkii gaalada la dagaalamayay ee ay mathalan ka dalbaan inuu xukunka alleh uu ku dejiyo wuxuu yidhi maya xukunkaada ku deji xukunka alleh ha ku dejin sababtoo ah inaad xukunka alleh waafaqayso ma ogid adugu ile waa ijtihaad waxani wadaad kitaabka sharxa marka wuxuu leeyahay sidaa darteed waxaan leenaha salafku arrimahan mowqifkoodu wuxuu ahaa ay ka taagnaayeen xalaal meeradnimo ma dhahaan waxani waa xalaal ama waxani waa xaaraan ilaa wax daliilkiisu uu cad yahay moogiye oo adiladii sharciga ku cad moogiye qaar badanina waxayba cabiraanba akrahuhu waxaan waan nacayaa anugu ama laa uxibuhu buu leeyahay anuu ma jecli ama wuxuu leeyahy laa yajuusu hada kani maaratay wax kuu furan ma ah hoobma qof waxaan samaynayaa jira iyo waxaasoo kale leeyihi waxayna iska ilaalinayaan inay xalaal iyo xaaraan ay sheegaan xadiidkanna waxaa ku jira goodi weyn xadiidkanna waxaa ku jira goodi aada u daran oo loo goodinaayo qofka iftooda oo masaa-isha ka jawaaba cilmi la-aan wuxuuna keensanayaa xadiidkani cabsi laga cabsado qofku inuu soo galo wax walba oo dadku ay weydiinayaan inuu ka jawaabo cabdiraxmaan ibn abi leyla wuxuu yidhi laqad adraktu fi hada lmasjidi masjidkii rasuulku sal ly slam ka hadlaya masjidkan waxaan kula kulmay buu leeyahy kusoo gaaray cishriina wa mi-atan min alansaari boqol iyo labaatan ansaartii kamid a waa saxaabadii wamaa minhum axadun mid ayaga kamidana ma jiro oo yuxadidu bixadiidin xadiid warinaaya ilaa wadda wuxuu jeclaadaa ana akhaahu walaalkiis kafaahu lxadiida inuu marka xadiidkii ka kaafiyo yuu jeclaadaa walaa yusalu can futya su-aalna lama weydiiyo ilaa wadda wuxuu jeclaadaa ana akhaahu walaalkiis kafaahu lfutya inuu ka kaafiyo jawaabidii daarimi ayaa sunankiisa ku wariyey iyo ibnu mubaarak fi zuhd dariiqadii salafku sidaasay ahayd arrimahan waaweyn iyo usuushan waaweyn wuxuu leey wadaadka kitaabka sharxay maantana waxaad arkaysaa buu leeyahay fatwadiioo iska noqotay wax lagu faano oo in maarata fulaan uu mufti yahay ayaa lagu faanaya intaasaaba laga rabaaba qofkiina waxaad arkaysaa fatwoonaya isagoo aan wixii yaqiin iyo cilmi sugan u haysanin oo aan cilmiga iska hagaajinin inuu iska iftoonayo marka qaarkood isagoo wax cunayo iska iftoonayo marka qaarkood isagoo wax kala fiirinayo iska iftoonayo marka qaarkood isagoo wax qoraayo iska iftoonaya waana wax laga cabsado runtii in ciqaabu ay ka kaga timaado qofkii alla agtiisa oo nuurkii iimaankii ee qalbigiisa ku jirana meesha uu ka baxo sidaa darteed waxaa munaasab uu leeyahay inaan ogaano in dhaqankii salafku uu ahaa iyo wixii aimadeenu ay ku taagnaayeen adkeyn la adkeeyo arrimaha ku saabsan fatwada oo qofkan ay waajib ku tahay inuu iska ilaaliyo inuu diinkiisa iyo xasanaadkiisii u banbixiyo inuu waayo oo ay dhaafaan dembi uu isagu soo darisiinayo darteed uu ummaddan dhexdeeda keenay fatwadaas qaldan darteed waatana waan maqlaynaa maalmahan nasiib daro dad iftoonaya maaragtay zoom baan idinku dujinayaa ila dukada waa nasiib daro shiikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahy maanta waxaan maqlaynaa dad badan oo dhahaya hebel baan wax weydiiyey sidaasuu iigu jawaabay sheikh hebelaan wax weydiiyey sidaasuu iigu jawaabay kuwii marka jawaabaya oo iftoonayana tiradooda waxay noqotay waxaan la soo koobi karin oo meel kasta nin iftoonayaad maqlaysaa taasina diinta waa kasoo horjeedaa buu leeyahy xalaal miiradnimadii iyo waracina waa kasoo horjeedaa buu leeyahy dadkii in wax la baro oo masaa-isha la baarana waa mas'alo in la fatwoodo oo jawaab maaragtay rasmiga la bixiyana armihii dadku istiftaha ka weydiinayeen wax iska furan ma aha in wax kastoo lagu su-aalo aada ka jawaabto laakiin haddii ay maaragtay arrintu adiga kugu koobmato oo maaragtay wax kaloo wax la weydiiyo la waayo adiguna aada ahal u tahay in wax lagu weydiiyo dee markaas waad jawaabaysaa xadiidka boqol iyo lixiyo tobanaad wacan mucaawiyata waxaa laga wariyay radi allahu canhu allah ka raali noqde ana nabiya sal ly slm rasuulka alleh nahaa inuu dadkii ka reebay can iluqluutaati waxyaabaha la isku qalad geliyo macnaha culamada waxaa la weydiinayaa wax aada u adag oo maaragtay la rabo inay ku qaldamaan oo la yidhaahaa hebel waxaasuu ku qaldamay iyo wax noocaas oo kale mararka qaarkoodna fitnaaba ka dhacaysaba oo shar baa maarata ka kacaysa arrimaha noocaas oo kaleah waa dhici karta in culamada laftoodii maarata la isku diraayo waxaasina marka wax dadkii anfacaya maaha badanaana maaragtay waa wax uun dhib keenaya waxyaabaha ay dadka weydiinayaanna ama culamada weydiinayaanna wax dhacaya maaha badanaa ibnu mascuudna waxaa laga wariyay inuu yihi undirukum sicaaba almantiq waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha lagu hadlay aadka u adag masaa-isha marka daqiiqa ee qarsoon yuu ka hadlayaa waxaa soo gelaya marka iska reebidii la iska reebaya masaa-ishaas uqluutaadka ah ee qaladka la isku gelinayo waxa qofku aanu ku ogaan karin waxyi moogi wax kale aan lagu ogaan karin oo iska fafeker iyo iska malomalo iyo aan lagu keeni karin marka wax noocaas o kale naftaada unbaad dhibaysaa waktigaadina waa dhuminaysaa laakiin waxba ka gaari maysid wixii haddii bay yihiin maaragtay wax u baahan nas waxay u baahan waxbaa isku maaragtay dhibin adugu yani mathalan baraaadii asliga ahayd oo kale aa lagu joogayaa haddii aan wax rasmiya lahayn rawaahu abu daawuud aydan abu daawuud baa wariyey markaa xadiidkaana waa isla baabkii laftiisii baabu tawaqi fi lfutya in fi fatwada la iska ilaaliyo aan lagu degdegin uu ka hadlaayay in fatwadii la iska ilaaliyo aan lagu degdegin baabkii ka hadlaayay uu ku soo arooriyey sheekh albani waa daciif buu leeyay lakin xadiidku wadaadka kitaabka sharxa marka wuxuu leeyahay hada alxadiidu fi aadaabi alcaalimi walmutacalim xadiidkani wuxuu ka hadlayaa aadaabtii iyo sidii la rabo inay u dhaqmaan qofka cilmiga leh ee caalimka iyo qofka waxbaranayaba khuluudaadkana culimmadu waxay ku fasireen tafaasiir kala duwan waxaana ka mid ah tafsiirka koowaad khuluudaadka waxaa la yidhaahdaa waa masaa-isha danta laga leeyahay ay tahay qofkii la weydiinayo inuu qaldamay in la muujiyo bas qofkii muftiga ahaa yaa qaladkiisa la raadinaya ama mucalimkii ama qofkii waxbaranayo laftiisii baa qaladkiisi la rabaa in la muujiyo waana masaa-isha maarata aadka u adag ee maaragtay mucaqadka ah ee qof walba wejigeeda aanu fahmaynin ee danta laga leeyahy ay tahay uun bes qofkii dadka waxbaraayey ama qofkii waxbaranayay in qaladkiisa la muujiyo maxaa marka loo diiday arrinkaas de waxaa ku jira faanfaan iyo cilmigii oo la adkeynaayo waxaana ma'muur ah oo la isfaray in cilmigii qaadashadiisii la fududeeyo tafsiirka labaad ee lagu fasiray ukhluudaadkana waa masaa-il aanba dhicinba marka ka hadal laga hadlaahu waxay uun ku dambeynaysaa qalad lagu dhaco sababtoo marka ay dhacdo uun bay caddaataa waxaan marka aan dhicin yaan waxba la weydiinin tafsiirka saddexaadna wuxuu yahay in ukhluudaadka lagu fasiro masaa-isha ishkaalku uu ku jiro guud ahaan ee qofkii wax maqlaayay ama loo sheegayo masaladaas ee ishkaal ku abuureysa marka nahyigaasu waa adab caam ah oo qofkii waxbaraya dadka iyo kii waxbaranayay intaba inay ku dhaqmaan looga baahan yahay qofkii mucalimka ahaa ee dadka waxbaraya waxaa waajib ku ah inuu nasiixadiisa uu siiyo dadka wax ka baranaya isaga oo masaa-isha cilmiga uu u fududeeyo oo uu ku tarbiyeeyo cilmiga kiisa yaryar intan la gaarin kiisa waaweyn wax walba oo aada adigu hayso haddaad mucalim tahay oo aada cilmigeeda leedahay kii waxbaranaya inaad siiso maahan oo inaad isaga hadasho waxla wax maaragtay maskaxdaada ku jira maaha maxaa yeeley meeshu maahan yacni faantan iyo inaad muujiso wixii cilmi aada haysay iyo macluumaadkii aada haysay marka qasab maaha waalba wax walba waxaad hayso qasab maaha wax walba oo aada adigu garanayso od og tahay inaad dadkii usoo bandhigto waxbaranayo sababta qofka daalibka ahi wuxuu doonayaa wax anfacaya isaga haddii marka aada siiso waxaan anfacaynin dee qofka ma aadan tarbiyeynin tarbiyadii loo baahnaa ma aadan tarbiyeynin dhab ahaan allana wuxuu ammaanay koox addoommadiisa ka mid ah wuxuu ku ammaanay qowlkiisa uu yidhi ma kana libashari an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwata suma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illah uma habboona mana ahan mana suurowdo mana ansaxayso qof bashara ka ansixmayso munaasabna ma aha an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa in alla uu waxii kusoo dejiyo kitaab uu siiyo iyo xukum iyo xikmad ama dadkii oo la kala xukumo iyo nebinimo intaas la siiyo suma kadibna yaquula linnaasi dadki uu ku yiraahdo kunuu cibaadan lii ahaada kuwa aniga addoom ii ah min duunilah alla sokadiis oo aniga io caabuda inuu yiraahdo walaakin waxaa dowgiisa ah inuu yidhaahdo kunuu ahaada dadow rabbaaniyiina kuwa culamo ah oo cilmigii ku camal falaaya oo wax fahamsan oo fuqahaa oo toosan oo diinkii ku camal falaaya ahaada oo dadkiina toosinaya bima kuntum sababtuna waa maxay waa bisababi maa kuntum waxaad ahaydeen tucalimuuna alkitaaba kuwa dadka kitaabka bara ad ahaydeen qiraa'o kalena waxay leedahay bima kuntum taclamuuna alkitaaba aqoonta aad u lahaydeen kitaabka iyo bima kuntum tadrusuuna wixii aad akrinayseen oo ad xifdinayseen sababtii noqda dad rabbaaniyiin ah oo rabbi loo nisbeeyey marka rabbaaniyiintii markii la fasiraayey dhowr tafsiir baa lagu fasiraye qaarna waan ka sheegnaye waxaa tafaasiirta lagu fasiray ka mid a in rabbaanigu uu yahay marka cilmiga laga hadlaayo aladi yucalimu annaasa sigaara alcilmi qabla kibaarihi midka dadka baraaya cilmiga kiisa yaryar inta aan la gaarin kiisa waaweyn oo masaa-isha khuluudaadkaana dadkii siin maayo ee maaragtay ka jeedinaysa cilmiga oo sabab u noqonaysa inay cilmiga ka jeedsadaan marka bukhaari wuxuu yihi kitaabkiisa sayixa waxaa la yidhahdaa buu yihi rabbaani waa midka dadka ku tarbiyeeya cilmiga kiisa yaryar intaan kiisa waaweyn la gaarin ibnu qayimna wuxuu yihi waxaa ku jira maarata hadalkaas baraarujin laisku baraarujinayo oo dadkii ahlu cilmiga la baraarujinayo inay ummadda ku tarbiyeeyaan inay ummadda u tarbiyeeyaan sida waalidku uu caruurtiisa u tarbiyeeyo oo kale oo si tartiib tartiib ah oo maarata hoos intii laga kaco kor la aadayo cilmiga kiisi yareeraa maarata laga bilaabayo xataa ilaa laga gaaro kiisi weynaa saas bay u tarbiyeynayaan oo dadku waxay xambaarsiinayaan waxay awoodaan dadku ibnu xajarna wuxuu leeyahay markuu bukhaariga sharxayay sikaaruulcilmi waxaa laga wadaa masaa-ishiisa cadcad baa laga wadaa kibaarulcilmina maxaa laga wadaa waa waxa daqiiqa ah oo fahamkiisu aanu soo degdegeyn ee aada maaragtay tacamuq iy ugu baahan iyo faham iyo cilmi dheeri ah in la leeyahay marka arrinkan ay culamada islaamku iyo aimada islaamku ay dariiqa ka dhigteen oo xagga cilmiga ah oo inaanay dadka wax adag maaragtay siineynin ah ay tartiib tartiib cilmiga u gaarsiinayaan oo faa-iidooyin fududna ay dadka siinayaan cibaaro wanaagsanna ay ku siinayaan si qofkii waxbaranaya arrinku ugu sahlanaado oo uga faa-iideysto dariiqa saxdaa marka waa kaas kaasayna culimmadu ku socon jireen maahna dadka in wax lagu adkeeyo oo maaragtay qofkii aada kitaabka u bilaabeysay soomaalidu waxay yihahdaan madhab shijaac oo kale inaad masaa-ishii sharax minhaajka maaragtay ku taalay aada sidooda ugu keento dee sax maaha sababto qofkan waaba bilow marka maarata meel aan u gaarin ha gaarsiinin adoo usuulu halaata u sharxaaya haddii aad keento wax alla wixii maaragtay kutubta tawxiidka ku yaal oo dhan bal ka waran iyaduna sax maaha marka yani kitaabadii say maaragtay u kala munaasabsan yihiin dadkaa loogu akriyo wax walbana wuxuu munaasab ah sharaxiisa hala siiyo si dadkii ay cilmiga uga faa'iideystaan oo dariiq sax ah ay cilmiga ugu qaataan wabillahi towfiiq